shirweynaha wacyigelinta doorashooyinka qof iyo cod ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kaasoo ay soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka banaadir waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano aqoon-yahano culamo udiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed deeriye ayaa ka waramaya ujeedada shirkan wacyigelintan ama maaragtay baraarujintan doorashadii waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambayda in loo sii dhowaanayo maalinba maalinta ka dambayda qarkay saaran tahay bulshadan la isugu keenay kulankan uu kulamadii hore uga bedelan yahay dabcan sidaad ogtihiin kulamo fara badana gobolkan banaadir lagu qaban jiray oo mar kasta looga hadlayo doorashada iyo wacyigelinteeda iyo udiyaargarowgeeda marka waxaan isleeyahay maanta udiyaargarowgan wuxuu ka duwan yahay udiyaargarowyadii horeu ka duwan yahay waxaad arkaydeen maalmihii lasoo dhaafay in guddigii doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha degmooyinka kala duwan oo soomaaliya iyo gobolka banaadir howl uu ka waday qaar ka mida mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay shirkan ayaa soo dhoweeyay doorashada lagu wado inay dalka ka dhacdo gobolka banaadir bulshada joogta intaas waa isku waafaqsan yihiin gobollada kalena inay nala qabaan aan rajaynayn haddii alla idmo dhaqanka soomaaliyeed wuxuu taageerayaa in dadweynuhu gacantooda iyo codkooda ku doortaan mas-uulkii maamuli lahaa dooro ama ha lagu doorto gaab kale kuma jiro ama wax dooro ama ha lagu doorto mucaarad waa loo baahan yahay inuu dalka mucaarad iyo muxaafid ay yeeshaan mucaaradku marka waa inay wax hagaajiyaan oo yidhahdaan waxa waa qalday hala toosiiyo muddo badan kadib dalkeena hooye ayaa lagu wadaa in lagu qabto doorasho qof iyo cod ah si bulshada ay u helaan mas-uul ay iyaga soo doorteen